horumarka u koraysa salaamay dhammaan reer baydhabo kaasutan idaacadda wariyaalka ee idaacadda raadiyo warsan salaanka dacda markaana gala arrinta mooshinka mooshin horta walaal ero mooshin waa baarlamaanka shaqadiisa mooshin in baarlamaanka la xisaabtan shaana mooshin shaana in oo waa shaqada baarlamaanka mooshinka war cusub ma-e walo la yaaboona ma-e dhowr xildhibaan la aragti in argayan ama madaxweyne ku sheeni karaa ama ra-iisul wasaare ku sheeni karaa ama meel ahaa gudoomiyaha ku sheeni karaa markii on arigan in uso meel ahaa iso walqalad asuubo marka booshinka marka la saara mooshin waa walo dimuqraatiye walo shaqada shaqada baarlamaanka dhae in mooshinka shaqada baarlamaanka dhae
fahni mooshinka iyo dhaafka uso markaas eyi sharaxadya noo siidi marka may sheeni waktigan in mooshin baarlamaanka soomaaliya aanu kumid ee mudanayaasha baarlamaanka iyo sheenaan wallahi aadalakajirmoojin in gudoomiyaha meel araa iyo arigan fadiyo arigan wayba gudoomiyaha way akeeno walaa iyo sheegan qodobo gudoomiyaha muhugaamiyo kahor dhowr qodobaaka eedeen qodobadaas dartiyo gudoomiyaha baarlamaanka la hogaami karo mooshinwakseenaane kalsoonidaana kulanaydaane ma hogaanka guddoonka yaka haysidaana oo saqaldan yaka tilmaamina gudoomiyaha waa qodobo oo yaa yaa haka eedaya gudoomiyaha qodobadaas darto gudoomiyaha ma hogaami karo baarlamaanka gudoomiyaha marka inka horeyti oo isu baarlamaan hogaamiyo mae muddo badan yaa baarlamaanka hogaamiyay baarlamaankan baarlamaanka ka horeeyey isuu hadhamaaysiday muddadii dowladdan dowladdii ku horeysay isuu baarlamaanka hogaamiyay marka seelaka erokor manqalama in usa baarlamaan hogaamiye ma baarlamaankan baarlamaanadii hor isa hogaamiye jiray kuduwow wallahi taas wali baqi lahayd su-aalaas ani arbay diida dadka oo mooshinka shaanan ana ma iyaha mooshinka shaanan ana way ahaa dadka difaaco marka su-aale e waay afar sano shan sano ba gudoomiyaha wala hogaamiyaay maxa kulanku shaani ma ilada laka ariga wayla erafabay dadka oo mooshinka shaanan ana ma idin haa mooshinka shaanan ana way aha dadka diibi mooshinka oo difaac ahaya waayahay xildhibaanada baarlamaanka hadda mooshinka shaani iyo isin oo baarlamaanka ku tirsan oo difaaca haytaan ama mooshinkii ha ku horjeedaan tira ahaan markii la fiiriyey xildhibaanada mooshinkooda mid baa la sheegay in boqol koron dhaafayaan arrintaas xaqiiq e wal noo sii kortee
wallahi hadii booshinka iyo booshinka horta gudoomiyaha may cod kalsooni ah luquqlanaagada kore baarlamaanka kukunaagada kore boqol afartan iyo boqol siyeetan iyo nay afar cod boqol siyeetan iyo afar xildhibaan hadii iyo odo qaadan gudoomiyaha golaha shacabka ahaan una hogaamiyo kalsoonidii kulanagana gudoomiyaha ku bixe kalsoonida marka ku dege meel arahay gudoomiyi baarlamaanka ku dege laakiin xildhibaanga nagada marka haddii saaxiibaday iyo haayaan boqol siyeetan iyo afar xildhibaan oo gudoomiyaha xubki kalsoonida kula nagadayaan way ogolaada fadeene iyo in mooshinka iyo sheeneen cod kalsooni ah lanqaada oo lancoday mooshinki la asa meel asaa ama gudoomiyihii cod kalsooni baarlamaankay ku hel ama gudoomiye codkay kuwaayo marka dadkii baarlamaankii xildhibaanadii mooshinkii sheelen caqabad waliba iyana war shaqadiisi in dareerka mooshinkii hayn codeeyay odaykee la diidiyey marka haddii iyo haysadan boqol sagaalan in walajar iyo sheegaan cod ka ogolaado faden waayahay inaga kiikii marka una fiirina tira ahaan dadka mooshinka ku horjeeda dad difaaca kor mooshinkan xildhibaanada kale ama garabka kala wada dad difaaca kor ama tira laka difaaca karo etinaysan wallahi unamay eed kalsooninka dharnahami ige unsurunaa ina mooshinkii lan oday haddii una wala inisku ogaan mooshinka in oday ma erfan unaway katuubkumahayna walaalayaalo buuqon isku dhaafneen mooshinkii codkii hay dhaaday marka haddii una wala inisku ogaan codni kuugu fadiyo onle boqol hamay sagaalan wala jaro haysan ya codki biisa unigii oo mayla ashaayiso oo oo oo oo oo oo oo oo walba ishaamahay waylana warbooshisha cod ay dhaaday sasho donay ama gudoomiya gudoonka golaha shacabka nagado ama kalsooni kulanagna bal horta meeli meeli la kashiro faday in isku kooyo fanay mooshinka laka qaado faday ogolaadaas mayl arhay hay codkii hay coday mooshinkii intaasa waaysan
goobtii baarlamaanka iyo fadhijo haayay xarunta titiyo hamiino ka hor ciidamo dowladda soomaaliya ku tirsanyaa la wareegen haddana war kala habahi isla maalintii maybaa lagu wareejiyay ciidamo midooda africa ee amisom ku tirsan marka baarlamaankii kulamadii mar hore madaxweynaha uuse furi oo maalin walba ama xiliyada iyo kulama jiraan haddii meeli laku xanibay iyo un kulama hayna waktigan xaaladda seeta meeli way fasaxay oo way ku kulamahaya mise weli sideen cakiranta
wallahi cakiraha dadka kolay oo dad iminka madaxweynaha akhbaarna kusugahaayo in oo mayla ahaay iso la helo goob oo lakuqabda karo odeysha kalsoonida mooshinka kalsoonida oo oo guddoomiyaha taas weliba kusugaanaha miga madaxweynaha in oo arrinta la kuugaa insha allah xildhibaan raabaco xalay madaxweynaga iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee lakakasinyey kulan yag aadadeen isingmay ba itiin Yes.
xildhibaanadii difaacay guddoomiyaha baarlamaanka walyaabo eh, iyo kuwada hadleen lamada mas-uul eh, mayna wax xasuusii korta haddii isan kura haytaan wallaahi lamada mas-uul waa lama mas-uul oo qaranka madaxan ah lamada inta kore ay jiro madaxweynaha lanka waxa habsi wey waa gudoomiyaha baarlamaanka wada hadalaayeen qaabkii adisan la dhabacisada waana waa inay sheegaan guddoomiyaha iniyo hasta adkore Eh, bulshada soomaaliyeed midba kajaha wareersanyiina ama iyo eh, eh, eh, fahmo waasanyiina arrintan mooshinkan eh, eh, xiligan baarlamaanka ku dhateegan eh, guud ahaanna qabat- qabsatay soomaaliya iyo caalamkaba marka eh, baarlamaanka fasax ayaa ka jari muddo hanagadi madaxweynaha ayaa eh, kalfadhigii eh, furi oo weliba maalintii la furi iyo maalmoogii eh, ku dambooyey baarlamaanka midba ku doodeena arrinta d b wall shirkadan dheer ee imaaraadka lukuleeyey iyo eh, sidii sharci darada ee dalka iyo eh, howlo un ku wadata way diidii oo d b wall codad lan qaaday in dalka lukubiya codlan ka qaadi kureed mooshinka iyo habahi dadka marka mayba shal eh, fikir duwiyiina ama iyo ku wareersiyiina arrintan mama d b wall oo baarlamaankii ansixiyey yaa eh, la hariirte ama eh, arrimo kale yaa mooshinkan dhini- dhi- dhini kale ugu dareera marka haddii adanin aftiinida baarlamaankii oo kulamo nkuhoreey waaliday haddana isla markii sheekadan habati iyo mooshinkan ha oo haka haka toosi bal haddii adanin aftiinida wallaahi wallaahi ana kulaweta array mooshin waa shaqada baarlamaanka maxaa qabanlayin kan dibi walba arrin- eh, eh, eh, solution solutionka la saare baarlamaanka islamjira lagaaayo mooshinkana markii hore baaba daraari marka leedahay mooshin waa shaqada eh, golaha shacabka waaye qaarna mooshin wal sheena qaarna ha diidaan qaarna kuhortooyaan marka xildhibaanada sheegana xildhibaanada mooshinka wada ee horjeeda ee guddoomiyaha baarlamaanka sheegana waktiga iyo ha gudbiyaayan ee laha xaadiro ama laha fadheedow ee arrintan codka lan qaado sheegana muddada sharciyan sharciyan xildhibaano ma sheegayaan baarlamaanka way leeyahay guddiyo guddidaasa wali lagu guddoomiya guddoomiyeyaasha wali ba guddi joogtada sidii kan guddiga joogtada guddiga joogtada ha diyaariye marka maadaama caqa- ay caqabado kale iyo khilaaf siyaasadeed badan jar si toos hada guddiga joogtada weli ma badhaana inaga madaxweynaha maadaama us madaxweynaha sharci ilaaliyihii inkasaree wadanka eye usi iyo guddoomiyaha xalay arrintan hada salladen go-aana la suge then marka oo oo oo oo lilqobuda fadhiyo amasi lqobudo yalisrae waliba na go-aanka kasaaray ajandaha iyo xilada laqobudo iyo waliba hasu anfadheeda guddiga joogsan iyo ana xaq anle ini iyo iyo iyo ha ha ha ha sheegan
waayahay dadkan dadka degow deegaanada koonfur galbeed eh, xildhibaanada matelow eh, xildhibaan aad in fara badan oo baarlamaankana awood kalow haddana eh, eh, dadka guddoomiyaha baarlamaanka ka kasan dadkii deegaanadan laha ku doorday badanana eh, xildhibaanada in badanayo marka arrintan eh, may islata intee kabiisha wadaas oo an dambi oy doonto
wallahi nasiib darro waaye Eh, dawladdu awood qaybsi waaye already awood wal qaybsaday madaxweynaha da- qayba da- beelaa qaadatay ra-iisul wasaaraha beelaa qaadatay gudoomiyii baarlamaanka digriga qaadatay inay un hata geekaas gudoomiye baarlamaan musalaano meel ahaay dadwadiino mas-uuliyiin oo siyaasad intaas ku jaray siyaasiyiin gudoomiyii baarlamaanka hadda meel ahaa iyo ahaan shalayno basbarsho laku doora haddana geeka ahaan gudoomiye iyo xilki kalsoonidii kula naqdaan iyo ahaan kuwaa nasiib darro marka lafixa garaajeeyo anawaydon araya inuu garaaje ilaa walfaydaba enigeesa gudid inarblu hogaamiyo kalsoonligi kula noqoshada gudoomiyaha baarlamaanka waa nasiib daro marka siyaasada kudamboysan iyo og unama oshiidin eedna in ala aan la yaabana oo nasiib daro ee dad xildhibaane intaa siyaasada garan geesa gudoomiyihii oo shaqeeyaha qodabo oo jeeslahaliska eeday korne oo adduunyadan oon la yaasi in la xafuro gudoomiyaha laamin dadka xilkulanka adale waa nasiib daro haddana in dabdigli irisla hordoodan nasiib daro kale waaye marka wallaahi jawaabtii xataa mahaay anakaa waayahay iyadaa mahadsanta mayba idaacadda warsan aan warantay marwo xildhibaan raabaca sheekh nuurow unkuma hadnagaana waraysigeena sidii iyadaa mahadsanta marwo okay adi madan insha allah